Niestety chomik nie może odpowiedzieć.
Henry zwaar achter je rug heen.
La vida es bella.
Tag heilig.
Kompas. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
Guten Abend und willkommen. Sie hören Somali Broadcast, News und Musik aus Somalien von 19 bis 20 Uhr auf Kanal K. Mein Name ist Ahmed Toyo.
jaclayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada radio kanaalkii oo aad ka dhegeysaneysaan mawjaha saashan fandhibic sagaal boqol saddex dhibc afar sagaashan laba dhibic labo mega hertes caalamka intiisa kale waxaad naga maqnaysaan kanaalkii buntasiixa radio kanaalkii musig un mid meeqtir radio in ishtadaaro ama mikrofon ahmed abdi jaclayaal barnaamijkeena maanta waxaan ku eegeynaa radioga sida aad uga taqaana kanaalkii weeye kanaalke iyada oo markaas waxaweye aad sidoo kale live markaa ka daawan karaysaan oo inta aad tagtid kanaalke buntasiiha ayaa haddana kilig sii karaysaa live stream jaalaya waxaan ku furanaynaa xariir iyo xiis waa heesta baby la yidhaahdo waa official music ee markaa haddaba heesta ayaanu jaalaya ku bilaabanayna oo barnaamijkeena aan ku furanayna nala dhegeysta
ترمي برشدني عاشقي كبر ما بركي قواريمو إيقريبي إيقريبي بهوليو إيقريبي إيقريبي بهوليو ترمي برشدني عاشقي كبير ما أمبرك إيغا وريمو إيغو ريبي إيغو ريبي بهوليو إيغو ريبي إيغو ريبي بهوليو
Bartamaha habeenkii anu buuraha halalii Bartamaha habeenkii anu buuraha halalii Okupadi gowa suma so bararugo Okupadi gowa suma so bararugo bartamaha habeenkii anu buura halalii bartamaha habeenkii anu buura halalii okupadi gowa soma so bararugo okupadi gowa soma so bararugo
ureeqadan jeclaayey haatan baa la leeyahay souma soo boqo
inta aan bukoon baby baste aanan noqon baby inta aan bukoon baby baste aanan noqon baby iga baanu caashaqa baby ila beegso nolol wacan baby iga baanu caashaqa baby ila beegso nolol wacan baby
inta aan bukoon baby baste aanan noqon baby
inta aan bukoon baby baste aanan noqon baby
iga baana caashaqa baby ila beegso nolol wacan baby iga baanu caashaqa baby ila beegso nolol wacan baby
wow wow wow wow wa- muusigii la yaabka lahaa wa fanaaniintii wa xariir iyo xiise haysta bebi ayaa dhegeysanayseen muusig la yaab leh ayay markaasi leedahay jaalayaal iyadoo markaa nagala socotaa radio kanaalka oo markaasi waxweeye ku yaala aaro jaalayaal bal aanu eegna ee kaalimaha sugaantu waa badan yihiin barnaamijkii soomaali broadcast ayaa dhegeysanaysaani suldaan ah, seeraar weeye eh, aga ayaa heesta la yidhahdaa wuu hees la yaable dhowaan bay soo baxda waa labada kun labaatanka eh. aanu dhegeysana jaalayaal
qordhaa raacda qalanjadayda maankay qaada qalanjadayda xiskaa qabila qalanjadayda anana uu qira qalanjadayda qordhaa raacda qalanjadayda maankay qaada qalanjadayda xiskaa qabila qalanjadayda anana uu qira qalanjadayda wayar socod weeye quruxsantayda qowlkada i deeqay quruxsantayda qasriga wadnay degtay quruxsantayda oo qushuucay quruxsantayda wayar socod weeye quruxsantayda qowlkada i deeqay quruxsantayda qasriga wadnay degtay quruxsantayda oo qushuucay quruxsantayda yartu waa qalanjeega aga quruxdaanu bogeeaga aga qalbigay sudhanteeaga aga aniga ku qancee aga aga aga yartu waa qalanjeega aga quruxdaanu bogeeaga aga qalbigay sudhanteeaga aga aniga ku qancee aga aga aga yartu waa qalanjeega aga quruxdaanu bogeeaga aga qalbigay sudhanteeaga aga aniga ku qancee aga aga aga yartu waa qalanjeega aga quruxdaanu bogeeaga aga qalbigay sudhanteeaga aga aniga ku qancee aga aga aga waa qaali dumar qalanjadayda waana qiimo badan qalanjadayda qorqornaanta wacan qalanjadayda qayrkeed ku dhaaftay qalanjadayda waa qaali dumar qalanjadayda waana qiimo badan qalanjadayda qorqornaanta wacan qalanjadayda qayrkeed ku dhaaftay qalanjadayda qumana asturana quruxsantayda qortana u dheera quruxsantayda qisaygu dhex leedahay quruxsantayda waana qayb naftayda quruxsantayda qumana asturana quruxsantayda qortana u dheera quruxsantayda qisaygu dhex leedahay quruxsantayda waana qayb naftayda quruxsantayda yartu waa qalanjeega aga quruxdaanu bogeeaga aga qalbigay sudhanteeaga aga aniga ku qancee aga aga aga yartu waa qalanjeega aga quruxdaanu bogeeaga aga qalbigay sudhanteeaga aga aniga ku qancee aga aga aga yartu waa qalanjeega aga quruxdaanu bogeeaga aga qalbigay sudhanteeaga aga aniga ku qancee aga aga aga yartu waa qalantee aga aga quruxdaanu bogey aga aga qalbigay sudhantee aga aga aniga ku qancee aga aga aga
jaalyalinta ayaan ugu gudbayna codka macaan hellaasiga dhigiina soo gaarayey waxa weeye yarta waa u bogay qaranjadayda ayuu ah kaasi ahaa waa suldaan seeraare haddaba jaal ayaal heesuu kala duwane markaa kaalimaha suugaanta ayaanu dhegeysanayne bal xooga ayar aanu ka nasanno oo aanu eegno mm, xagga riwaayadihii weeye eh, qaar ka mida dhalinta ayaa magaranaysaa iyo laftigooda mararka qaar barnaamijyo la yaab leh waxa weeye soo bandhigay jaalayaal marka mid ka mid a barnaamijyada ayaan jaalayaal idinla wadaagaya oo qaar ka mid raaci heese si toos ah ay u qaadayaan ee haddaba barnaamijka ka bogasho wanaagsan
horta su-aalaan ku hayaa last time su-aalaa ku weydiiyey waxaan ku iri fanaankaa ugu jeceshaha yuu yahay maada ii sheegin so hadda inaa ii sheegtid Waan waaye.
seexday, guys.
in yarna ku dhufatid heestaa ugu jeceshahay waan seexday Haye.
markaan seexday xas anaa bay isweydiiyey su-aasha waxaan isku lahaa xasanow Ah.
inay su-aal fiican bay kuweydisay heesaha soomaaliyeed qofka ugu shacashaya oo qaada hees waa kuma kaas waa cabdihani cabdihani cashe cabdilaahi okay heesiisa anugu jecel waxa weeye madiin qaada sax ku dhufo in yar in yar
aybaria in yar kan ugu macaanyaa because ninka waa gadaysaa mogtahay ya haysiinta si fiican ma fahatay okay amadi Ay, kabli maskaxda ka baxay ninaa af ninaa taageerteed wallahi xayisiinta xayisiinta waa ku xuntahay wallaahi dabiyo way olol la shiday muxuu daraa madago dubkiya diirkiyo lafaha dhammaan xididadoodu xaa waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooq caasha qabin kalgacalama daadahshe ee hamoodin durbahaan la tumay inuu kugu soo daje ee hamoodin durbahaan la tumay inuu kugu soo daje kumuudaanine jacayiin hadoon doonan hadoon doonane ka joog hadoon doonan hadoon doonan caashada hadoon doonan cabdihani Waa diga gadda wallaahi si fiican ayay gadday waaba naba siinaba haad Ya. ya war kadaa kadaa kadaa kusoo celi maxaa tiri okay hees soomaali ma jirtaa oo ku saabsan walaaltinimo shaybaatahoo labaadiga weyntahayo wanaaggan kuu Haye.
wadaaloyahayhaywaxkalama garanayo anoo kalama garanayo taas adi qurbaha waa meel kharib
anibaa ii qortaanaa laba sano kaa weyne والله والله ما ثانية فتحة قاعد أحس وشيباته لقد قويت هي وانا بقوة وياي هايدي وطنها haye ما انت راح تبرع mis كريتا mis mis iga dheh heestii kugu horeysaa ku bilowday inaad jeclaato fanka soomaaliyeed tay ahayd
بير وها بير قبوشيس تجوب قاعدة هستاس haye Waxba igu dhufo qaadan.
igu dhufo igu dhufo رقب بلد ومرو باته كشيكي تمركونا برارها dumarkuna badhaadhaha bari waxaan barbaarsho soo biliya caashaqa ma ii- intaa ayaan ugu gudbaynaa codka oo aada u liita sidaa daraaddeed marka intaa ayaan ku joojinaynaa marka een, waa badan yihiin heshiisu wiil dhalinyaro ah oo la yaab la weeye laakiin waxaanu eegeynaa marka eh, waa guulasanbe eh, jannada dunida hees la yiraa oo labada kun soo baxday heesihii dambe ayaanu jaalayaal ciyaaraynaaye heestaa ayaanu garanaysaaye ooda ka qaadaynaa ee ka bogasho wanaagsan muusig iyo xoogaa yaro baabuura ku jira marka hore heest waa cajiib muusigeed hadday bilaabanaysaa Hey. Mm, da-da-dan-dan. La-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la. muusiga la yaab leh la yaab Hey. Mm. Mm. wow wow wow dayray nacabkayga dayrisha deeq mastaxayga deeqaygi dugsiya ruuxda dirishay hadooja qalbigayga dooja dayray nacabkayga dayrisha deeqay mastaxayga deeqay dugsiya ruuxda dirishay hadooja qalbigayga dooja cadcidibiliyo dayax nuuray darooriyo dayrta hortay cadcidibiliyo dayax nuuray darooriyo dayrta hortay ubax dalsano diriyodugi dacagugubiyo janna duniye cadcidibiliyo dayaxa nuuray darooriyo dayrta hortay cadcidibiliyo dayax nuuray darooriyo dayrta hortay ubax dalsano diriyodugi dacagugubiyo janna duniye deeqdan yaab kale baleega dado hadiyadaayne baleega dado wax xulki dumarkii baleega dado digtori dhaya baleega dado dawan kuleday baleega dado deeqdeega dado deeqdan yaab kale baleega dado hadiyadaayne baleega dado wax xulki dumarkii baleega dado dictoridhaya baleega dado doonkuley baleega dado deeqde baleega dado dejiyey jawigayga doora deex farxadayda doonay daara noloshayda daaray haadiiqa xiisahayga daabay dejiyey jawigayga doora deex farxadayda doonay alla daara noloshayda daaray diiqa xiisahayga daabay dalkii hooyo roobku daayay dani leedaan daad celiyay dalkii hooyo oo roobku daayay dani leedaan daad celiyay dadkuna xamdiyo dumar saydhay dadkuna heeso naqudoodaha dalkii hooyo roobku daayay dani leedaan daad celiyay dalkii hooyo oo roobku daayay danileedan taas celiyay dadkuna xamdiyo dumbar saydhay dadkuna heeso noqdooda deeqdan yaab kale baleega dado hadiyadaayne baleega dado wax xulki dumarkii baleega dado digtori dhaya baleega dado dawan kuleday baleega dado ideeqde baleega dado deeqdan yaab kale baleega dado hadiyadaayne baleega dado waxalku dumarkee baleega dado wadigtori dhayac baleega dado wadama kuleday baleega dado deeq baleega dado Thank you, Asad.
jaalayaal qaybta dambe een, eh, waa mahad celintii haddaba jaalayaal heesuhu aad ay u fara badan yihiin dhalinbaa heesiisa mm, markaan waxaan eegaynaa heesaha layaab kale waa fanaankii aad taqaaneen riwaayad sameeyihii majaajilaystihii abukur jaaju oh, ayaan jaale eegaynaa balse inta ka horeysa waxaa mar kale aad idiin sheegaynaa jaale halkaa naga dhegeysanaysaan ay tahay kanalke oo reediyoga kanalke ayay naga dhegeysanaysaan music um nimmiqti redio in ishtaad aarow microphone ahmed abdi soomaali broadcasti redio kanalke waxaad ka dhegeysanaysaan mujaha saashan afar dhibic sagaal boqol saddex dhibic afar saashan laba dhibic labo migi hertis jalayaal hana ilaaweyn in kanalke bunsiyaha aad live stream klik sii karayso halkaasna aad ka dhegeysan karayso bal jaajimo waa mujaajiraystihii riwaaya sameeyihii weynaa ee aad taqaaneen oo qorbaha waaya hadda soo galay facebook buu markaa inoo qaadaya mid hore miya ma cusubtaa garan maayo hayeeshee dadkii hore oo waxa weeye fanaan- fanaaniintii eh, eh, burburka markaa eh, aad u soo baxay buu ahaa
laan ubax magoosho laag webi ku taalaan leylay leylay ku lulaya leylay labxadiida beerkiyo ladaneeyada kularay jacaylo labxadiida beerkiyo ladaneeyada kularay jacaylo dadi waayi awga loodin waayi socodke dadi waayi awga loodin waayi socodke hayga lumin hayga lixan ila laba lisxaashaqa leylay ila laba lisxaashaqa aynu libinta gaarnay ladi waayi awga loodin waayi socodke ladi waayi awga loodin waayi socodke hayga lumin hayga lixan ilaa laba liscaashaqa leylay ilaa laba liscaashaqa aynu libinta gaarnay Hey. holaylaho holobkaho labta ku furan kulli xadsaho dadantan jeclay kuladay hurdada layla baan ku jecelahay Ah. holaylaho holobkaho labta ku furan kulli xadsaho dadanta jeclay kuladay hurdada layla waan ku jecelahay laafyaha garaara khaluquntaada dheer baa leylay indhuhu libiqsadaane leylay laafyaha garaara khaluquntaada dheer baa leylay indhuhu libiqsadaane leylay laxad iyo quruxda ladanay rabba kugu laasimo laxad iyo quruxda ladanay rabba kugu laasimo lahashada dareenkiyo lafta dhuuxa beerka lahashada dareenkiyo lafta dhuuxa beerka kulamaanto hayga lumin ila laba liscaashaqa leylay ila laba liscaashaqa aynu libinta gaarnay lahashada dareenkiyo lafta dhuuxa beerka lahashada dareenkiyo lafta dhuuxa beerka kulamaanto hayga lumin ilaa laba jaalayaalinta ayaan gudbayn codka macnaha la sigaa dhegeysanaysan waa wakar jaajumow heystii leyla oo markaasi ka mid ah heesaa sida layaab kale usoo baxay jaalayaal aan eegnay arrimaha niyuuska wararkii ugu dambeeyay al-shabaab ayaa weerar geystay wadamada waxa wadada isku xirta weeye lamu iyo gaariso wadankaasi kenya wararka aan weynayna waxay sheegaya in kooxda argagixisada al-shabaab ay markaasi waxa weye wadada isku xirta lamu iyo eh, gaarsan eh, eh, gobolka xeebta ee kenya iyada oo gubay laba gaari oo ka mid a gaadiidka ka qayb qaadanayay dhismaha wadadaasi wararka waxay eh, ayaa waxay qas- weerarka ayaa khasaaro u sababay markaasi sida ay sheegtay warbaahinta gudaha dalkaasi kenya taliyaha ciidamada booliiska ee lamu ah irangu mashaare ayaa sheegay in isla saaseyn ay dhex martay ciidamada booliiska iyo kooxda hubaysneed ee ka tirsan al-shabaab taliya ayaa sheegay in kooxda hubaysneed ay u carareen dhanka keymaha oo ah goobaha al-shabaabku weerarada ka geysta gobolka xeebta ay ku dhumalaysnayeen sidoo kale waxa uu sheegay in weerarkan ujeedkiisu uu ahaa in lagu qaado xarun booliis oo ka agdhowaa wadada uu dayatirku ka socday ee labada gaari markaas lagu gubay ma jiro wax war dheeraad ah oo ka soo baxay al-shabaab oo markaas la xiriira weerarka halkaa ka dhacay jaalayaal jaalayaal sidoo kale wararka sida weyn usoo baxay waxay sheegayeen wadankaas sudan in markaasi ra-isul wasaare wadankaasi waxaweeye cabdalla xamduug uu markaasi qoraal u diray hay-adaha qaramada midoobay khaasatan waxaweye qolada la yidhaahdo xagga golaha ammaanka islamarkaana ka codsanay ciidamo la keeno wadankaasi suudaan si markaa u xasiliyaan xaaladda wadankaasi iyadoo oo markaasi warkaasina uu noqday war si weyn loo hadalhayo oo jaraadka carabta iyo kuwa suudaan ba ay si weyn u qorhayaan wararku waxaa intaa ku darayeen in aan la garanaynin sababta ku kala rifaysa cabdalla xamduug ra-iisul wasaaraha wadankaasi suudaan in markaa ciidamo uu dalbado waraaqda la helay ee sirta waxaa ku qoran ama ku asaysan labaatan dabadii markaasi waxaweye bishii januari ee idlaatay iyadoo oo markaasi uu ka codsanayo golaha ammaanka in soo la keeno ciidamo sidoo kale dalka suudaan iyo carabta o dhan waxaa si weyn loo hadalhayaa markii waxa weeye hogaamiyaha wadankaasi suudaan ee sida ku meelgaarka awooda sare usii haya waxa weeye burhaan uu markaasi la kulmay ra-iisul wasaaraha wadankaasi israa'iil benyamin netanyahu oo ay ku kulmeen magaalada inteba ee wadankaasi uganda kahor markaa intii uusan tegin inteba waxaa inteba weeye oo wadankaasi kambala uganda waxaa wada hadal ku lahaa ra-iisul wasaaraha wadankaasi israa'iil benyamin netanyahu iyo weliba ra-iisul wasaare madaxweynaha wadankaasi uganda yoweri museveni jaalayaal bal aanu eegnay arrimaha siyaasadda weeye bal aanu gadaal u laabano qamar suugaani iyo heystii nasiin ayaanu dhegeysanaynaa jaalayaal ee markaa ka bogsho wanaagsan
kalmadahankaynasihin kabaha xiskaynasihin kahibaxoo kufkayga idhaafisa nasiin kalmadahankaynasihin kabaha xiskaynasihin kahibaxoo kufkayga idhaafisa konkabo waxa dumar ku nool haddi ii kota la eego xiro cadahan keli kaajanto ma karo ma karo qalbigan mid kale konkabo waxa dumar ku nool haddi ii kota la eego xiro cadahan keli kaajanto ma karo ma karo qalbigan mid kale inaan kulankugu bartana nasiibka adeegay iyo karimka mahadiskaale kashuna way ku ogtahay inaan kulankugu bartana nasiibka adeegay iyo karimka mahad iskale kashuna way ku ogtahay cidkii farxadeen heelaay nasiin kalgaacay dhabaay kulkuuli ka shaadegto ka fiicanatee qalbiga cidkii farxadeen heelaay nasiin kalgacayl dhabaay kulkuuli ka shaadegto ka fiicanatee qalbiga kunool qalbigani ka midan kulkooli ka shaadegto ka fiicanatay qalbiga adaakow iyo kunjeer ku nool qalbigani ka midan kulkooli ka shaadegto ka fiicanatay qalbiga inaan kulankugu bartana nasiibka adeegay iyo karimka mahadiskaale kashuna way ku ogtahay inaan kulankugu bartana nasiibka adeegay iyo karimka mahad iskale kashuna way ku ogtahay
yiri inaan kulanku kugu bartana nasiibkaas kalaha jaalayaal
Kompass. Schweiz hat mehr als vier Sprachen.
وتنامن أن في الكومن سهورا سومالي بروكاست نيوز أون موسيق أو سوماليان فونوينسين بي سفان سيكور أوف كانال كي ماي نام إس أحمد تويو
jaalayaal mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada radioga kanalki oo aad ka dhegeysanaysaan mujadaha kala duwan sagashan afar dhibic sagaal boqol iyo saddex dhibic afar sagashan laba dhibic labo megahertis radio kanalki waxaad ka dhegeysanaysaan kanalki bunsiha iyada oo markaasi waxaweye aad ka sii karaysaan live stream radio kanalki music unwin mekti radio instad arow a microfon axmed abditoyo jaalayaal barnaamijka waxaanu had jeer eegeynaa suugaanta ayaan ku badanaynaa iyada oo dalabka saaxiibada ku xiran reediyoga kanalka ee ku yaala magaalada tan aarow ee gobolka aargow dalkan switzerland uu markaasi yahay waxaweye jaalayaal dalabka ah oo waxaweye xagga suugaanta si weyn markaasi jaalayaal loo dalbanhayo haddaba aanu eegnay waa kaalimii suugaanta ifraax iftin ayaanu idin ciyaarin mar kale
nafku wuxuu latiibuu doobkugu xidhuu xurmo iyo kalgacal adigaan xaqdhow rabbi ku hayaa qalbigaad xushaad ku dhaxaadirto laantaa xiskuba ma xasilo dharaag laantaa xiskuba ma xasilo dharaag qalbigaad xushaad ku dhaxaadirto laantaa xiskuba ma xasilo dharaag laantaa xiskuba ma xasilo dharaag inta wiil xilka sar anigoon xagnaba xaqi kula simayn hadankaa xigsaday xafidoo qudhani qudhani qudhani canane macaan inta wiil xilka sar anigoon xagnaba xaqi kula simayn hadankaa xigsaday xafidoo qudhani qudhani qudhani canane macaan nafan xiisihiyo xusuustii jacayl u xoroobinba idigyaho adiga rabbi kugu sadkee nafan xiisihiyo xusuustii jacayl u xoroobinba idigyaho adiga rabbi kugu sadkee laabtanku xalani xuji iyo luriyo magayde xumaan ku xasili kalgacal magayde xumaan ku xasili kalgacal labtanku xalani xuji iyo dhib iyo magayde xumaan ku xasili kalgacal magayda xumaan ku xasili kalgacal inta wiil xilka sar anigoon xagnaba xaqi kula simayn hadankaa xigsaday xafidoo qudhani qudhani qudhani canane macaan
xilkasa anigoon xagnaba xaqi kula simeeyey
jaclayaal inta aan ugu gudubno codka macaan ee aad dhegeysanayseen waa farxiftin waxay ka mid tahay heesaha gabdhaha ku soo gala heesaha shidan ee waayaha dambe heestatan laba kun sideed tobankii weeye waxaasin galgacal baa la yidhaahdaa ha yeeshee meel fagaaraa bay ka qaadaysaa iyad oo sidaa tahay ayaa jaclay haddana waxaa xoosid mudan in gabadha tani mararka qaar uu mikrofoonka ka wareegahayo oo magaranaysaay uu hadba dhinac ka aadahayo haddana sidaas oo ay tahay jaclayaal gabadha tani waxa ay tahay mid markaa dadkii iskaga dhigaysaa in si toos ah ay u heysayso oo dad fadalo badan oo shacbigiina horteeda ayay markaa fadhiyaan jaalayaal aanu eegnay jaalayaal waa kaalimihiin suugaanta iyada oo ma garanaysayey aan si rondooriya usoo qabanayno suugaanta ah waxaanu markaa soo qaadanaynaa nasteexa dayax iyo nuur saylanti wiil la yidhaahdo waxa ay ka mid yihiin qolyihii ka soo baxay ee bandhig faneed muqdisho lagu dhigay oo si weyn loo soo bandhigay idaacadda wadna f m la gabadhuna kaalinta saddexaad bay gashay wiilku markaa lixdii ugu dambeysay ayuu ka mid ahaa lixdaas ayay gabadha tan la heesaysaayey waa nasteexadda yeexe ayay waxay ka gashay kaalinta saddexaad ah iyada oo magaranaysaayey jaalayaal aanu nuur sayanti iyo nasteexa dayax guur hayga filan hees hore loo qaado weeye dib bay u qaadahayaan ayaan dhegeysan maxay leeyihin
godolkii soomaaliy sidan anigu ku galay dafimay sida adigu yeer nafsi ruuxi gaxsha godolkii soomaaliy sidan anigu ku galay dafimay sida adigu yeer waxaan anigu gaystaa goobta i jooje Waxaan anigu gaystaa goobta i jooje. Iga goosan caawad, iga goosan caawad, iga gacan sarraysa. Iga goosan ah, iga goosan caawad, iga gacan sarraysa.
qofkafa abaalkii yahay guul darante waxaana inin gabar yahay gacantaad u melagte qofkafa abaalkii yahay guul darante waxaana inin gabar yahay gacantaad u melagte waxaanay garaaxiyo godobka u dambayse waxaanay garaaxiyo gocolka u dambayse gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaaf gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaaf
Wadanku gowrsheen ku garwaaqsan waaye
qaladkaaga waaye waxaan ahay nin gacalkii awga u gooyo waxaan ahay gargaarkii galadkaaga waaye waxaan ahay gaaroodii oo gocoshow dambayse waxaan ahay gandoodii oo gocoshow dambayse guurhayga filanine guurhayga filanine gurigayga idhaaf guurhayga filanine guurhayga filanine gurigaygan idhaaf sidaan ahay nin gaalo xaramaynkii galayo gubay maalin ciid oo lagu soo gurmaday baad sidaan ahay nin gaalo xaramaynkii galayo gubay maalin ciid oo lagu soo gurmaday baad gabidheeri saartood igu gooni baadhe gabidheeri saartood igu gooni baadhe guurhayga filanine guurhayga filanine gurigaygani dhaaf guurhayga filanine guurhayga filanine gurigayga idhaaf guurhayga filanine
cajiib waa guur hayga filan ee gurigeyga ii dhaaf ayay jaalayaal qaadayeen heestaasi waxay ka mid tahay heesaa sida layaab kale ay dhalintu waxaweye jaalayaal ugu heeseeyeen iyada oo markaasi waxaweye xaflad lagu dhigay ee markaasi waxaweye tartan magaalada muqdisho ee si weyn gabadhatani waxaweye uga soo baxday oo waxaweye hees layaab leh ay markaa heesaha way kala daran yihiin oo dhalinta tani waxa ay noqdeen kuwa layaab leh hayeeshe eh anugu hal gabar baan ka jeclaaday oo sida u heesayso aan aad uga helay baa jirta marka gabadhaas baan jaalayaal markaa idiin ciyaarayaa ee waa w- heesta laga qaaday waxa weeye aaggaa eh marka bal aanu eegno gabadha
guurhayga
hufan waa reer xukumaye sideedaba fida ubax fagaaruhu ka muuqashiyo dirsamida lagu gartaaye dirsamida lagu gartaaye sideedaba fida ubax fagaaruhu ka muuqashiyo dirsamida lagu gartaaye dirsamida lagu gartaaye ciladu faa'iida ma leh fursadii waa ha iska lumin ciladu faa'iida ma leh fursadii waa ha iska lumin wixii kugu filan ayaa qayoobida kaa hele firsasho waawaa haawaa lama huraan firsasho waa fiirsasha waa waa ah waa lama horaan ayay leedahay gabadha tan waxaa haysta ay ka qaadaysaa jaalayaal waa magaalada muqdisho waa muqdisho markaasi good talent oo markaasi laga sameeyey waa soomaaliya iyada oo markaasi jaalayaal si weyn u ciyaaraysa wax gabdhaha markaa sida layaab kala u soo bandhigay ay ka mid tahay bal marka haysta dhegeysan marka hore
ciladu faa'iida ma leh fursadii waa ha iska lumin ciladu faa'iida ma leh fursadii waa ha iska lumin wixii ku filan ayaa qayoobida kaa hele firsasho waawaa mm, waa lama huraan firsasho waawaa hooy waa lama huraan waa daawaliye farxadii waa tii hore farantigii laysu xiray afashilba sheekadeeni afashilba sheekadeeni farxadii waa tii hore farantigii laysu xiray ma fashilba sheekadeeni ma fashilba sheekadeeni ciladu faa'iida ma leh fursadii waa ha iska lumin ciladu faa'iida ma leh fursadii waa ha iska lumin wixii kugu filan ayaa qayoobida kaa hele firsasho waawaa haawaa lama huraan firsasho waawaa hooy waa lama huraan
waxay leedahay fiirsasho waa lama horaan heesihii hore qaraamiga ayay qaadaysaa weliba barteedii ayay dhigtay oo jaalayaal waxaa dareemaysaa in gabadha tani ay si layaable markaasi u heesiiso waa guntii iyo gabagabadii
ciladu faa'iida ma leh fursadii waa ha iska lumin ciladu faa'iida
jalayaal intaa ayaan uga gudbaynaa si weyn baa lagu dabaaldegay jaalayaal waa madegeysanayseen marka bilkhayr ayaa la yidhahdaa waa gabar la yaable aad baana codkeeda jaalayaal uga helay sida markaasi jaalayaal ay u heesayso gabadhaasi oo markaa ka mid ah gabdhaha waxa weeye codka macaan ee codka hallaasiga aaneh waxa weye ka heysaya halkaa codka muuse ismaaciil qalinle iyo qaramiga ayaanu eeganaye muuse ismaaciil qalin muxuu ku heesayaa waa heestii caanka ahayd ee taqaaneen heesta tiraahdo taan dumar amaday waa hees markaa dumarka lagu ammaanayo wadnaha cagaarkay cusubkiisa daabo kaymaha cagaarkali cusubkiisa daaqo gawe culay udgooni casiirkii la mariyo gawe culay udgooniyo casiirkii la mariyo idil xuur cadiye howlyari cabtaaye caku cakuye akudidii cagaaglhe akudidii cagaagle waxay canagu ku nooshahay agar weyne iyo haw saada edhisadidi akudidii cagaagle waxay canagu ku nooshahay agar weyne iyo haw saada edhisadidi urad howlogaali cali waa walaalo urad howlogaali cali waa walaalo bisicuu ka geedi umar waa u abi bisicuu ka geedi umar waa u abi
jaclayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijkeeni somaali broadcasti oo ay ka dhegeysaneyseen radio kanaalkii oo markaasi ay ka dhegeysaneyseen mawjahad kala duwan sagaashan fadhi bisaan qalab boqol saddex dhibic afar sagaashan laba dhibic labo megahertis kanaalkee buntisiha ayaa naga dhegeysaneyseen jaclayaal inta aan damba kulmi doono waa barnaamijkeeni somaali broadcasti iyo weliba axmed hooyo waxaan idinkaga tegayaa codka macaana halaasiga ah muuse ismaaciil qalil heestii heestii waxa weeye taan duman xalmaday inta aan dambe kulmi doonno waa sidaa iyo nabadgelyo
anuutaan calmadayen caashaaqay haaweyn anuutaan calmadayen caashaaqay haaweyn عتويل ما هو اللي منمو حسيني عتويل ما هو اللي منمو حسيني وحلي ما دويو عسان ديران ما هو